war qoraala oo ka soo baxay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xiray afar iyo toban website oo kooxda al-shabaab ay lahaayeen kuwaas oo ay ku baahin jireen afkaartooda gaarka ah websaytyada ayaa sidoo kale ay sheegtay nisa in laga xiray dalka dibaddiisa sirdoonka soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijiyey in baaritaano iyo dabagal muddo bilooyina socday ay suuragal noqotay in lagu guulaysto helitaanka barahan dadka ku diiwaan gashan iyo ugu dambeyn in hawada laga saaro waxaana hadda websaydyadan laga mamnuucay adduunka oo dhan sida lagu yidhi qoraalka ka soo baxay nisa inkasta oo websaydyadan qaarkood horey looga xiray gudaha dalka waa markii ugu horreysay ee laga mamnuuco guud ahaan caalamka oo dhan sida ku cad bayaanka nisa ugu dambeyn qoraalka nisa ayaa loogu goodiyey in sharciga la horgeyn doono cid walba oo al-shabaab iyo ururada kale ee la midka ah u diiwaan geliso websaytyada ay ku baahiyaan afkaartooda nisa ayaa shalay sidoo kale xaqiijisay inay xirtay baro dhinaca watsapka ah oo ay kooxaha adeegsan jireen ka dhanka ah dowladda soomaaliya gaar ahaan al-shabaab dhinaca kale war dhowaan ay baahisay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerar ay iska kaashadeen nabad sugidda soomaaliya ciidamada xoogga dalka iyo weliba dalalka saaxiibada laha caalamka lagu burburiyey bara al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada la kala yidhaahdo jacar iyo garabla oo ka tirsan gobolka galgaduud weerarka ayay dowladdu sheegtay inay ku burburisay xarun kayd u ahayd al-shabaab iyo garaash ay u yaaleen gaadiidka cabdilcasiis barrow v o a muqdisho